maanta ujeedaha inuu noqdo ka doodista go-aankii xukuumadda ma aha caqal bidhagax oo keliya lakin go-aankii xukuumadda ay soo saartaa si guud qayb ka mida ayuu qalbidhagax ka yahay lakiin waxaa jira yani arrimo ku bilowda qalbidhagax laakiin si faahfaahsan dowladda ay runtii uga hadasha xukuumadda arrintaasna soomaalida badan ay ka muujiyeen concern aad weyn doodeeda maanta in la furo ay ahayd dadka soomaalida waxay naga sugayeen inaan arrintaas ka hadalno go-aanku meeshuu doono ha noqdo laakiin in ajendihii la bedelo ayaa meesha timaaday oo taasna ay ku dhalato cadaadis fara badan ee sanatarada la saaray ha ka yimaada dhinacaan ku tumayna dowladda ha ka yimaado maamul goboleedyada oo si toosana loola soo hadlayay iyo cid walba sidii loo barashar garay karo ugu dambeynna wuxuu noqday runtii in loo codeeyo in ajendaha laga saaro